barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimca ko iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idaacaddeena duurnimo idinku helna dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doono waxyaabihii ay dhaqanka u lahaan jireen dadka magaalada boosaaso waxa weeye magaalada waagii hore waxa la ohan jiray baalade baaladena waxaa bedelay taariikh xadaarad dambe oo la ohan jiray benderkaasin markii benderkaasinna waxaa bedelay isticmaarkii talyaaniga marka talyaaniga marka loo eego boosaaso waxay ka timi baasa ee boosta boostadii dheerayd
waxaa kaloo aan ka marnayn barnaamijka dhinacii heesaha
waxyaha banaadira bartaankoodu xamar yaqay oo beleedka jawhara sonkortu ay ka soo bixin balcado wararkii torin caasumaada waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
ugu yaraan toddobaatan iyo sagaal ruux ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen ay ku quustay harada victoria ee dalka tanzaniya gelinkii dambe ee khamiistii shalay saraakiisha dowladda tanzaniya ayaa sheegay in howlaha baadigoobka lagu raadinayo meydad iyo dad maqan oo markaasi weli baadigoobkooda la wado john mongela oo ka mid ah madaxda ku mashquulsan howlaha gurmadka ayaa xaqiijiyey in ilaa iyo hadda lasoo badbaadiyey soddon iyo toddoba ruux oo qaarkood xaaladoodu ay liidato mongela ma uusan sheegin sababaha keenay in doonta ay qalibanto balse warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in doonta m v nayarere ay u gadoontay sababo la xiriira rarka oo aada uga badnaa
madaxweynihii dalka vietnam tran daiqang ayaa maanta geeriyooday isagoo da-diisuna ay ahayd sagaashan iyo kow sano kadib xanuun uu muddo la jiifay kana cabanayay wakaaladda wararka ee dalkaasi vietnam ayaa maanta waxay shaacisay in qang uu ku dhintay cusbitaal militari oo ku yaala magaalada hanoi markii ugu dambeysay ee qang meel fagaaraa lagu arko ayaa waxay ahayd arbacadii hore xilligaasi uu saraakiisha xisbiga shuuciga ee talada dalkaasi haya ay soo dhoweynayeen wafdi ka socday dowladda shiinaha qang waxaa sanadkii hore dalkaasi vietnam uu ku martigeliyey madaxweynaha mareykanka donald trump qanga ayaa intii uusan noqon madaxweynaha dalka vietnam sanadkii labada kun lix iyo tobankii waxa uu mar dalkaasi ka soo noqday wasiirka amniga ee gudaha
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington warar dhowaan naga soo gaaraya magaalada muqdishona waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu dilay gabar ardayada oo dhex fadhisa galaaskeedii waxaa qadka ah telefoonka ee magaalada muqdisho si toos ugu jira waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir bal waxaa nooga warantaa dilkaasi sida uu u dhacay iyo halka uu ka dhacay
falastiin waa mahadsan tahay allah u nakhariisto aamina xuseen xasan oo ahayd gabar ardayada waxna ka baranaysa jaamacadda soomaaliya ee qaybteeda jidka warshadaha ee ku dhow masjidka weyn ee nasuudiin ayaa waxaa toogtay koox hubaysan oo ugu tagtay fasalka ay wax ku dhiganaysay oo xilligaasi ay qaadanaysa casharada caadiga ahayd waxaa la sheegay in laba wiiloo dhalinyaro hubaysan ay jaamacadda soo galay kadibna ay gudaha u dhaadhaceen oo ay gaar fasalka casharka ku qaadanaysay aamina kadibna toogashadu ay ka dhacday galaaska dhexdiisa kooxda dilka geysatay oo la sheegay in wiil dhalinyaro afka duubtay uu toogtay kadibna ay halkaa ka baksadeen aamina goobta ayay ku geeriyootay oo ay ku nafbaxday fasalkay dhiganaysay gaar ahaan kuliyadda shareecada iyo qaynuunka oo ay maraysa sanadkii ugu dambeeyey simister eidkay dhiganaysa sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a holodeennada jaamacadda soomaaliya oo aan la hadlay
marka jaamacaddu ma lahayn miyaa wax ilaalo ah sidee ugu suura gasha dableedan inay gudaha soo galaan oo ay fasalkeeda haddana yimaadaan
waa su-aalaha kala duwan oo aada laisku weydiinayo qaybaha bulshada iyo dadka arrintan ka dhow jaamacaddu way lahayd waardiye ku sugnaa xarunta jaamacadda iyo guud ahaan xarumaheeda sida ii sheegeen howlwadeenada jaamacadda balse lama oga sababta keentay ama sahashay in dhallinyaradan iyagoo aan la baarin ay gudaha jaamacadda ay galeen oo gudaha jaamacadda ay u gudbeen waxaa kaloo su-aasha kale laisweydiinaysaa sidii haddana ku dhacday inta rasaas ay dhacday oo dilkuu dhacay kadibna haddana ay soo laabteen oo haddana albaabka ay ka baxeen su-aalahaas ayaa kuwo aada laisku weydiinayo oo maamulka jaamacadda iyo guud ahaan dadkii goobta ka dhow isweydiinayaan laakiin jaamacaddu waxay ii sheegeen in ilaalo waxbaarta oo albaabka hore jaamacadda ku sugan oo dhalinyarada iyo dadka guud ahaan jaamacadda gelaya hubisa inay inay lahayd oo jaamacadda guud ahaan kabasada ku sugnaayeen laakiin sababta maanta keentay macadda falastiin
sidoo kale waxaa lagu dilay magaalada muqdisho gabar ardayad ah oo sagaal jir ah iyadoo saaran baskeedii iskuulka maanta gabar kalea jaamacadda dhexdeeda lagu dilay shalay waxaa jira warar kaloo sheegaya in magaalada nin kale lagu dilo oo weliba la gubay inkastoo aanan weli xaqiijin wararkaasi dilalkan noocan ah ee u muuqda in dad rayida oo weliba dadkii waxbaranaya ah ay bartilmaameedsanayaan sidee dowladda uga jawaabtay
dowladda soomaaliya marka loo eego dilka allaha u naxariisto deeqa daahir sagaal sano jir ahayd ee dhiganaysay iskuulka hoyga xamar oo aan la hadalay maamulka iskuulkaasina dowladda soomaaliya way ka tacsiyeysay madaxweynaha soomaaliya wuxuu la kulmay qoyska gabadha geeriyootay marka laga reebo tacsidana ciidamada amniga waxay sheegeen inay usoo qabteen ilaalo ka tirsan kuwa xooga dalka ama askar ka tirsan ciidanka xooga dalka oo ilaalo u ahaa jalan ka mida ciidamada soomaaliya gaalaan kuwa xooga waxaa kaloo jirta falastiin shalay in xaafadda tawfiiq yakshid uu ka dhacay dil markii hore baangado iyo jubdil ahaa kadibna in la guba la sheegay oo aan la hadlay mid kamida dadka saaxiibka la ahaa marxuumka geeriyood oo ii sheegay in arrintaas ay dhacday islamarkaana marxuumka la dilay dilkiisuna ay la xiriirtay arrimo qoyska la xiriira iyo sheeka gabar reer laga doonta arrimo la xiriira weli baaritaana socda xaafadda laba dhagax degmada warta nabadda laba habeen ka hor nin odayaa lagu gowracay oo koox inta u dhacday gurigiisa midiye wateen kadibna ay jirdin iyo midiyihii qaybaba jirka ay kala dhaay kadibna halkaas uu ku geeriyooday dhicida moobeelada iyo qalqalka midaradana meelo badan oo kamida magaaladay ka jirtaa marka laga reebo inta warbaahinta ogaatana waxaa dhacad kuwo kale oo warbaahintu aysan helin ama dadka deegaanku ay kuu sheegayaan dowladda soomaaliya waxay sheegaysaa la tacaalayso xaalada amniga muqdisho ciidamo ayaa lagu daashay wadooyinka ciidamo ayaa dhar kala duwan oo kuwa booliska hadamaadaan maskuudi halkaa loo wareejiyay ayay wataan haddana dilalkii qorshaysnaa iyo faraalka argagaxale way soo laalaabanayaan gaar ahaan markaad fiiriso dilalka hablaha lagula kacayo oo waxaad ogeyd in toddobaadkii horene nin dibadaha kasoo laabta xaaskiisa uu ku gowracay isla magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshid marka waxay noqonaysaa labada isbuuca lasoo dhaafay in si gaara gabdhuhu ay ula kulmayeen tacadiyadaas oo ugu dambayso aamine xuseen oo maanta lagu dhex toogtay fasalkii wax ka baranaysay oo ah sanadkii ugu dambeeyey shareecada ee qaynuunka allah u naxariistee falastiin aada u mahadsantaha cabdiqaadir maxamed cabdulla oo qadka telefoonka ee muqdisho si toosa ugu jira idaacadeheena soo socda ayaad faahfaahinta wararkaasi dhegeystayaal kaga bogan doontaa
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sugaalka dhaqanka waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyo waryaheenna yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo haatan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadkan uga hadlaynaa dhaqan ahaan boosaaso iyo weliba waxyaabaha ay caanka ku ahayd xilliyadii hore barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona maxamuud maxamed cumar oo goobjoog u ahaa sooyaalkii dhaqameed ee boosaaso xilligii hore marka hore idaacadda v o e waa salaamaya oo mar walba soo baahaysa dhacdooyinka soomaaliya iyo wixii war dal iyo dibadba ka jira waxaan leeyahay v o e mar walba soo dhowaada bismillaahi raxmaan raxiim magaalada boosaaso waxay horta dhaqan u lahaan jirtay oo doonyaha lagu samayn jiray oo waxaa ka bixi jiray geedka la yidhaahdo shalmaan shalmaanka dhamaska iyo dhirka dhasaqa la yidhaahdo iyo geedkan la yidhaahdo dayibka oo gaaladu ay geed yuhuudka ay soomaalidu tiraahdo looxyada dhaadheer laga jeexo baa calaha ka baxa oo ka bixi jiray sidaa darteed doonyaha xatabkooda la qaadan jiro oo lagu samayn jiray meesha butiyaala oo qandalana aad baa loogu samayn jiray waa la dabaalsiin jiray qoryaha marka boosaasi waxay dhaqan u lahayd intaa fooxana iyadoo ay la qaadato waxay gaar u lahayd geedka dhasaqa ah oo loo dhoofiyo dibadda aadna loo jeclaa waxyaalaha sariiraha ama kuraasta ugu qaalisan adduunka oo bahalkan kuraastan maxaadha moobilka ah iyo sariiraha moobilka iyo sanduuqyada moobilka ah ee adduunka ugu qiimo badan geedka adduunka ugu qaalisan waa dhasaq soomaaliya keliyuna ka baxaa labada buurood buuna saaran yahay geedkaasay dhoofin jireen oo gobolka boosaaso hodan ku ahaa markaan u soo noqdo xagga magaca boosaaso waxa weeye magaalada waagi hore waxa la oran jiray baalade baaladena waxaa bedelay taariikh xadaarad dambe oo la oran jiray benderkaasin markii benderkaasinna waxaa bedelay isticmaarkii italyaaniga xamar ilaa boosaaso waxaa jirtay ceelbuur baa boosta la keeni jiray xamar markii laga soo qaado awrbaa soo qaadi jirtay marka ilaa ceelbuur ilaa boosaaso boostada marka italyaaniga marka loo eego boosaaso waxay ka timi baasa ee boosta boostadii dheerayd bay ka joogtaa oo magacaa waxay kula baxday aftalyaani maadaama ay fogaan badnayd oo baasa ee boosta boostadii dherarka badnayd bay u jeeday oo ka timi sidaasayna kula baxday magaca oo salaamantahay waa yahay hadda magaalada waa isbedeshay sidii hore ma ahan laakiin dhaqan ahaan waxaan ka warramaynaa dhaqankii hore marka la leeyahay dhaqan ahaanna waa wixii wixii hore waaga hore la isticmaali jiray marka dadkii hore ee boosaaso ugu soo horreeyey ee dhaqankeenii hore awoyaasheen iyo aabayaasheen maxay caan ku ahayeen isticmaalka boosaaso dhaqan ahaan waxay caan ku ahaayeen dhaqankeennii hore cibaarooyinkii ay isticmaali jireen waxaa ka mid ahaa xayrta xoolaha oo la yidhahdo xoola nabadda iyo bahalsha beerka kalluunka oo siifad laga qabto horta waa laysku qasi jiray dabadeedna gaas ma jiri jirin iyo batroolkan hadda la gaaray waxay isticmaali jireen siraaj waxa la yidhaahdo siraajkana loox sida kalaxa ma jirin daasado inta bahalka xayrta oo dhalaasho inta la geliyo suuf bay dhex gelin jireen ama cudbi cudbiga ay shidan jireen oo ilays ka dhigan jireen sida faynuuska laakiin ma jirin waagii dambe oo isticmaarkii oo cadan iyo iska furfurmeen waxaa siraaj baa yimid daasada la laxaamadayoo meel ka daloolaho gaas lagu shubo laakiin iyagu xayr iyo xasiifada kalluunkaoo laysku qalday bay isticmaali jireen dabadeedna kalaxas laga qoro kalaxii biyaha lagu cabi jiray ama wax lagu kiilan jiray oo qoriga ahaa ila inaga dhaqankeenu wada qori buu ahaa kalaxa mid lamida sida haruub qoriga bay qori jireen markay qoraan bay siifada ku shubi jireen iyo xayidha isku qasan markaasay cudbiga gelin jireen waxay kaloo markaa ay samayn jireen siraaj bay ka soo saari jireen dabadeedna markaasay nuursan jireen waxaa jiray godadka iyo markii habeenkii gudcorka ay tahana reer meyigu qori dheer oo u laha qoryaha qallalan bay waxay samayn jireen cudbigu dhulka dabeeci buu uga bixi jiray intay cudbigaas soo qaataan bay xayrta la yidhaahdo xoolanamada ee keliyaha ku dhegan neefku dhowr xayrood buu leeyahay xayr digdiga caloosha ku jirta iyo xayrta keliyaha ku jirta iyo xayrta wadnaha iyo xayrta kuilba baruurta la yidhaahdo oo jirka raacsan marka xayrta la yidhahdo xayr digdigada oo ku jirta keliyaha baa la burburiyaa dabeedna bahalkaa qorigaa madaxa laga saaraa dab baa lagu shidaa caawo dhan nuurkiibuu ku haynaya kuu belelayaa sidaasaa lagu gudi jiray waktiga gudcurkaa oo habeenkii la gudayo marka waxyaabahaasay cibaaro u lahayd magaalada boosaaso waxayna ahayd magaalo beeyadu aada uga dhoofto oo hindiya ka aado iyo bahalka la yidhaahdo kalluunka iyo qoriga dhasaqa la yidhaahdo aada iyo aad ba mahadsantiin waxaa sidoo kale jira in tuulooyin hoostaga oo hadda qaarkood degmooyina qandala goobo kale oo la dhihi jiray sayn iyo caluulo iyo baargaal iyo towxiin waxay caan ku tahay arinta timirta oo baxda meydigi waa kasoo sheekaysana caan ku ahayd xilima ama meedigaas iyo timirtaas ma waxaa jiray in laga dhoofin jiray magaalada boosaaso oo loo iibgeyn jiray wadamada deriska nala ah bismillaahi raxmaan raxiim magaalada xagga timirta iyo waxyaabihii xadaariga ahaa magaaladii ugu soo saar damaysay bay ahayd boosaaso oo timirta waxaa ugu horeeyey ninkii gobolkan boosaaso timir ku beeray waxaa la oran jiray axmed taajir boqor cismaan walaalkiis buu ahaa gabayadana waad ku maqasheen karin buu ka beeray iyo sahayl dabeedna dadkii kale way ku daydeenoo xamur iyo dameer iyo bay ka beereen laakiin timirta ugu horeysa oo ugu qiimo badneyd waxay ahayd magaalada butiyaalo oo halka uu muuse ismaaciil ka gabyaayo boqorkii la oran jirana boqor xawaadane deg xawaadane maxamuud xawaadanena deganaa marka magaalooyinkii timirta aada ugu dheer badnaa waxaa ka mid ahayd butiyaalo waxaa ka mid ahayd geesaley waxaa ka mid ahayd meesha la yirahdo xaabo waxaa ka mid ahayd olog daama bareeda tooxin sayn casayr baargaal waxaas wada timir bay ahaayeen weliba qadiim ahoo markaan daba galo timirtii bareeda iyo timirta sayn iyo tii meesha la yiraahdo geesaley waxay ka yimaadeen markaan qiyaastooda daba galo adigu markii la qiyaaso ilaa sideed waa meeshaan lahaa sagaal boqol iyo tobankii dalka cimaan oo waxaa saaxiibnimo lahaan jiray magaalada la yiraahdo selala ama dufaar waaqa dambe loo baxshay iyo magaalada la yiraahdo calowla dabadeedna dadku frii bay isu ahaayeenoo dadkan faraha badan oo cimaan oo u guuray xagga waxay ku guureen sababta waagaa oo gobolkaa doonta bilaa sharci baa ku tegi jirtay cibaaraad badan oo hadiyaad badanna boqorka suldaankii reer qaamuusna waxay ka qaadan jirteen xagga goxoolaha iyo kalluunka dhinaca caluula marka sidaa darteed baa timirta geesale iyo butiyaalo iyo sayn iyo casayr iyo bareeda aada u dherar badantaho markii la eego ilaa kun iyo afar boqol oo sano ama kun iyo lix boqol oo sano bay soo shaqaysay laakiin boosaaso axmed taajir baa ugu horreeyey oo beeray oo karin iyo sahayl iyo xamur iyo dameer iyo cago meel la yiraahdo baa laga beeray oo dadkii kaga dayday iyo wixii magaalada boosaasood markaa gasarkiisii iyo ku oolaa ma dhaafsiisnayn sidee loo soo noolayn karaa dhaqankaas oo ay lahayeen awowayaasheen iyo dadkii hore boosaasona ay caan ku ahayd add waxaa moodaa in dhaqankii uu sii dabar go-ahiyo soomaaliya oo idilba aada iyo aad waa su-aal loo baahan yahay in laisweydiiyaho waxyaabaha maguuraanka ee soomaaliya u ahay kadhobay ka mid tahay timirtu waayo hadda waxaan idinka sheekeeyey ilaa adigu kun iyo afar boqol inay timirtu aada u soo jiiday oo haysay dhinaca bariga ah waxaan soo gaaray anigu markii kontonnadii iyo markii ka dambeysayba magaaladan in xamar laanjiyaal ma jirin baabuur xamar iyo boosaaso isaga baxda laakiin waxaa jirtay doonyo shiraac ah oo timirta qaado xamar bay geyn jireen sinjiba waxay geen jireen meesha la yiraha kismaayo waxay geen jireen bambaasa timirtaasoo aad bay ugu filay dadka laakiin markii dowladnimadii la qaatay oo xamar loo yaacay baa dadkii xeebaha deganaa gebigooduba ilaa kismaayo iyo xamar baa loo wareegay dabadeedna saboolnimo iyo abaarnimaa ku dhacday timirtii iyo daayeer cunay haddeerna marka waxaan leeyahay dhulka barigaa biyuhu hodan ku yahay sidaa haddaad carmo iyo u aragtay iyo dhulka layaa ciira dhame iyo dharoor iyo meeshii boqorku fadhiyey iyo timir badan laga beeray dhulku markuu dhanaanka iyo macaanka qaybsado timirtu dhulka dhanaan iyo macaan iswata leh bay aada ugu baxdaa uguna tarantaa laakiin dhulka wada macaanka miirana kuma taranto dhulka wada dhanaanka miiranana kuma taranto timirteedu tayo ma yeelato ma kaydsanto laakiin dhulka macaan iyo dhanaan isku jira ah timirteedu way kaydsataa ilaa lix boqol oo sano toddoba boqol oo sano bay jirtaa markii la kaydiyo marka waa muhiim v o eda iyo idaacad badanba inay waayo dagaal saddexaad baa dhici kara adduunka kala go baa dhici kara laba arrimood baynu ku baxsan karaa haddaynu soomaaliya nahay xoolo dhaqan baynu leenahayoo maanta nolosha aynu haysano soomaaliya ri iyo hal ma dhaaf siisna waxaa kalena waa dhalanteed macaawinaadkaa maqlaysaan nimanunbay jeebkooda ku dhacdaa laakiin ilaa xamar ilaa iyo meel ilaa bari guntiisii waxa lagu noolyahay waa hasha iyo rida inkastaan caqligiina gaarsiin inaynu kayd u samayno ba haddana waxa laynoo ka baahan yahay inaynu timirtii ku samayno sidaa darteed waxaa muuqata haddii dagaalka saddexaad dhaco inaynu dadka soo haraya ka mid noqon karno waa haddaynu awood siino inaynu dib soo noolayno timirtii rida iyo hashana kayd u reebno waa tahay barnaamijka waxaad dhegeysanaysaan sooyaalka dhaqanka idaacadda v o a marba haddii boosaasay caan ku ahayd maydiga iyo timirta abwaane adigana waxaan filayaa boosaaso waxaad ka mid taha odayaasha farakutiriska ah ee xilligan wax laga weydiin karo magaalada boosaaso timirta iyo maydiga xilligii la guri jiray waa joogta baan filayaa sugaan ahaan markaa la gurayo dhaqankii hore maxay isticmaali jireen oo sugaan ah ama timirta ay kusoo guri jireen ama maydig aada iyo aad baa u mahadsan tahay mar walba waxaa layidhi wax isweydiin ma xume wax isweydaarin baa daran dadkii hore baa oran jiray markii la tacabtagayo xinjiga waan guray magaalaha tan gaar ahaan talyaaniga qaadan jirayo anigoo aanan gurin waxaan u shaqayn jiray meesha hadda aeroboortka laga dhigaa r f baa lagu safayn jiro talyaani baa qaadan jiray baabuurin ma jirin magaalada awr baa keeni jirtay awr baana lagaga bixi jiray xataa gaaladu ma eegin wadan maraakiib bay ku timi waadama oo konton iyo xoogaadii ah baa baawurkii la oran jiray sayron iyo karanta kawaatirka dabka hoostiisa lagu shidi jirayoo ilaa uu cadaadoo dhalaalo oo markaa maliiliyo lagu kiciyo kaasunbaa waa dama yimi maaqan dhowr iyo kontonkii bay ahayd laakiin waagii hore talyaanigu wuxuu ku yimi ismaraakiib bay ku iman jireen waxaan uga jeedaa marka beeyada soo guristeeda iyo meydigu aada iyo aad dhulka hodanka ku ahna waynu joognaa gaar ahaan gobolka boosaaso marka dee waanu dhoodi jirayoo waan guray anigoo meydiga iyo beeyadaba waan guray marka markaanu deegaanka iyo xoolo arijir iyo arag meelaha marayn baanu iska yara bootayn jirayoo waxaanu oran jiray hobe war xiji baan gurayaye hobe edhekolaga waan u yeeshaaye hobe dhure dhuraadkiiyo mura dhuraadkiiyo migafkiye hobe allaya lagu sircayaaye hobe ee gabdhayaho ma gurataane ho marka waxay ahayd dhoodka yagii aanu saas u heesi jiray marka mingaafna waa kan lagu shaqfaayoo marka marka hore waxa la goynaya waa la dakhrayaa dakhr yaroo ballaaran macalgadu intay leeg tahay baa la jarayaa marka bil labaatan cashaa ka maqnaanaysa ama bil qoloftii baa ka qaadaysaa qoloftaa markaa qaado dhaawac dame u geysan mayso yaa waxaa soo bilaabanaysa cananadii xoogaa yar bay noqonaysaa marka koobaad marka koobaad waa waa dakharkii aad dakhartay mar labaadkii qoloftii baa tuurtay mar saddexaadka xoogaa yaroo xabaqa baad ka helaysaa qoloftii labaad baad tuuraysaa xoogaa wuu soo kordhinayaa mar kalaa soo noqonaysa qoloftii saddexaad wuu sii kordhinayaa qolofta afraad baa tuuraysaa wuu sii kordhinayaa qoloftii shanaad baa ka tuuraysaa wuu kordhinayaa ilaa aad sagaal ama toban gaarsiiso moor waa kordhayaa marka koo iyo toban jeer qolofta qaado oo mid walbii labaatan casho u dhexayso baad samaynaysaa migaafka afkiisa intaasaana jug siinaysaa inuu samayn ha waad doloolinaysaa wuxuu samaynayaa bacteria gelaysa ilay ilay koo iyo toban jeer baa qoloftan la qaaday nabarkii waa bukaa juqaal baa waxbaa juq siisay wuxuu samaynayaa bacteriyo dabadeed markaasuu soo daynayaa xabagta waaweyn buu soo hurgufayaa geedka hogtii walba geedkii waxa ku dhacaya mid walbi intuu leegyahay mid baa laba iyo labaatan hogood ku dhexaysaa mid baa laba iyo toban dakhar ku dhacaya mid baa soddon dakhar ku dhacaya mid walbana markaa koob iyo toban jeer qoloftan la qaado oo laakiin dhaawac kale laga ilaaliyo baad dalolinaysaa mar mid walba hog walba afection bay qaadaysaa waa majmajaysaa madow bay samaynaysaa waxay soo daynaysaa labaatan labaatan kiilo oo xabag ah buu soo qubayaa saa taasaana u dambaysa markuu xabagtaas soo qubo xabagtii baa ka goosanaysaa waayo geedka waa dhimanaya haddaa wax dambe ku samayso oo wuu urayaa marka xabagtii goosto efectionkii buu iska baabi'inayaa diiri cusub baa soo gelaya wuu soo noolaanayaa way iskaga tegaysaa saddexda biloodaa ka maqan tahay bay meeshii doorsanaysaa sanadka dambe hogtii aad sanadkii hore isticmaashay isticmaali mayso hog kalaa isticmaalaysaa u dhow baa dakharkii kaga dhufanaysaa tii ku celin mayso waa tahay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay meydiga iyo timirta ay boosaasacaan ku ahayd dhaqan ahaan baa ka waramaynaa abwaane in badan hadda waxaa jira in meydiga inta badan oo ka baxa goobaha buuraha oo ah waxaa maqlaysaa laba qabiil ama reer hebel baad isku dagaalay ama isku qabsaday dhimasho iyo dhaawac baa ka dhalanaya bal waxay iga warataa dadkii hore siduu ahaa iyo si loo kala lahaa iyo bal inuu nidaam u degsanaa maxaase keenaya in hadda arrimahan ay dhacaan
aada iyo aad aada iyo aad waagii hore baalka beeyada iyo meydigaba waa la kala lahaa oo waxaa kanu tacabkii soomaaliya uu lahaa bay ahayd gaar ahaan gobolladan bari noloshooda boqolkiiba siddeetan waxay ku xirayd timirta iyo meydiga iyo beeyada beeye iyo meydi laba geed bay kala yihiin midna yagcar baa la dhahaa midna moxor mirahoodana midna beeyaa la dhahaa midna meydi baa la dhahaa oo beeyada miraheeda waxaa la dhahaa waxaa leeyahay yaga yagcarka mirihiisa waxaa la dhahaa meydi moxorka mirihiisana waxaa la dhahaa beeyo saasay u kala baxaan waana la kala lahaa oo dad gaara baa lahaa oo dee dadku galahaantaas beelabeelaa loo kala lahaa bee noloshu hadday badato iyada isu qori tuuranayso waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo saami qaybsi oo dadku ka cadaalad fali jiray saami qaybsigaasa waxaa la samayn jiray lagamana been sheegi jirin waxaa la siin jiray qolo walba waa loo qori tuuri jirayoo haddii beer maaragtay reer beeli yeelato labaatan xiji beeshuna afartan qoys ama konton qoys gaarto una wada baahan tahay inay gurato waa loo qori tuuri jiray qolo walbi maxaa la waiting list baa la geli jiray qolo walbi maaragtay wakhtigeeday sugi jirtay saasaa la ahaan jiray waagii dambe aynu dowladda noqonnay baa waddankii laga yaacay dabadeedna dadkii lahaa maydiga oo sheegan jiray oo markaa loo yiqiin amase xaqiiqba markay noqoto beerihii lahaa dadkii siyaasadda iyo u batay bay noqdeen koonfur baa loo aaday dabadeedna dadkii waayeelka ahay oo xaaladda ogaa way wada dhinteen waxaa soo haray dadkii markii dad xamar iyo koonfur ku koray asligoodii iyo awowayaashoodiina ay ka soo jeedeen dhulka beegyada leh dabadeedna isbeddel baa dhacay oo isbeddelkaas baa soomaalidu soomaalidu waa indha ku garaad leh waxaan leeyahay waa indha ku garaad leh caqli ku garaad leh maaha oo iska dad maaragtay iska ogsiyoonaystayaal ah sidaa darteed baa buuqu u soo galay oo in la kala sheegto laakiin waagii hore waa la kala lahaa qolo walbi beeyadooday lahayd xataa waxaa jiray xeer gaara uu lahaayo gabdhuhu ma dhexli jirin beeyada oo gabadhu laakiin way qaaday macnaha cawaaj wax la yidhaahdaa jira oo cawaajkay wax ku lahayd oo gabadhu jifida markay ka dhalatay oo qolo kaliya ay qabto haddii ay baahi ku dhacdo kiradiisaa la siin jiray laakiin lafihiisa lama siin jirin marka isqaqabsigan hadda beeyada iyo meydiga la isku qaqabsado waagii hore waa la kala lahaa dadkii lahaabaa xamar galay oo waddankii ka tegey markay ka tegeenna waa yeelkii way dhinteen caruurtoodiina bilaa history bay noqdeen daddannina gadaal bay ka soo naaxeenoo iska wada sheegteen dhulkii oo layska degay marka sidaasay ku timi inay qolow sheegato marka sidaasay ku dhacday inay qolo sheegato waayo waxaad sebenkaa aragto boqolkii sano ama kontonkii sanoba adduunka waxbaa isbedela oo isbedbedelkaas bay ka mid tahay laakiin waagii hore lahaanshaha kan soo dherar batay oo markii aan qiyaaso hadda sheekada waxaan idinku daray ilaa kun iyo kun iyo afar boqol ama kun iyo shan boqol oo sano in la isticmaalayo intaan raadkeeda soo helay wax jira bay ahayd laakiin inuu bedbedelmo oo qoloba sebenkii kastaaba waxbuu la yimaadaa marka waxyiga cusub baa keenay laakiin waagii hore waa la kala lahaa dadkii marka dhaxaltooyada lahaa baa dhaqan wareeg ku dhacay oo koonfur iyo kismaayo iyo marko iyo halkaa ku abaajiyey dabadeedna dad kale a yimid dadkii yiqiina way dhammaadeen aad iyo aad ba mahadsantahy intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo boosaaso idinkaga imaanayey waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamij kan la mida ku kulmi doonno nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo uu noo soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf wariyeyna magaalada boosaaso markana maiga bannaanaysaa codka sureer axmed faarax
waraqyadii bacaad weyn baarta muduuku taaliyo baled weyna hiiraan afartooda bilaaney adduunyadu ku badan tahay oo boqor ilaahay bura roob siiyey burca iyo hargaysiyo waraqyadii bacaad weyn baarta muduuku taaliyo baled weyna hiiraan afartahooda bilaaney adduunyadu ku badan tahay oo boqor ilaahay bura roob siiyey dhirtu ay bislaatay oo abbaad ku yaallo xoolaha barwaaqada midabku bedelan yahay barqa ruuxi daawa siduu ugu bagaabaad adna bilicdaynayaqow bila iigu deeqde barqa ruuxi daawada siduu ugu bagaabaad adna bilicdaynayaqow bila iigu deeqde maiga baananaysaa heestaasi waxaa ku luqanaysay fanaanada sureer axmed faarax iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenna duhurnimo ay wadajirka idinkugu soo jeediyeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale ku soo noqon doonana dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo
أنا بوك عاشق بقائه قتالو أنا بوك عاشق بقائه قتالو هرتا ليك بيري ميغابان